wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jubbaland oo kaashinaysa hay-adda keer ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulankan oo looga hadlayay u qareemidda waxbarashada caruurta baahiyaha gaarka qaba ee ku nool jubbaland kulanka waxaa ka qayb galay xubno ka socday hay-adaha ka taageera dhinaca waxbarashada wasaaradda waxbarashada jubbaland ururada u dooda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee magaalada kismaayo bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin kale tamaam fariid sheekh cabdi agaasimaha badqabka caruurta iyo waxbarashada loo dhan yahay ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa ka waramaya muhiimadda kulanka wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare maamul goboleedka jubbaland iyo hay-adda k international oo iskaashanaya ayaa waxaa ay suurto geliyeen inay isugu yeedhaan hay-adaha bahwadaagta la wasaaradda waxbarashada kuwaasi oo ka taageera adeegsiinta waxbarashada wasaaradda waxbarashada ka taageera iyo maamul goboleedka jubbaland si guud in ay qabtaan madal ciwaankeedu uu ahaa u qareemidda waxbarashada loo dhan yahay iyo sidii loo taageeri lahaa ilmaha baahyaha gaarka qaba ee waxbarashada ku jira xilliga waxbarashada ku jira madasha waxaa ka soo qayb galay hay-adaha bahwadaagta la'a sidoo kale waxaa imaaday ururada dadka baahyaha gaarka qaba ee magaalada kismaayo dugsiyada bixiya adeega waxbarashada ee ilmaha baahyaha gaarka qaba sidoo kale waxaa imaaday dad khubaro ah oo barnaamijkan la iska weydiinayay sidii ilmaha baahyaha gaarka qaba waxbarashada loo siin lahaa loona keeni lahaa dugsiyada looguna faa'iideyn lahaa ay u heli lahaen mid ka mida uquuqaad xuquuqyaadka asaasiga ah xuquuqaha asaasiga ah ee ay leeyihiin ee gaarhsiinta adeeg waxbarasho sidoo kale sidii looga wada hadli lahaa loona gorfayn lahaa loogana doodi lahaa caqabadaha ku gadaaman in ilmaha baahyaha gaarka aqaba loo fidiyo adeegyada waxbarashada lana geeyo dugsiyada bixiya adeegyada waxbarashada iyo sidii taageero loogu fidin lahaa ilmaha baahyaha gaarka aqaba waxay ahayd madal aada u qurux badan oo ay isugu imaadeen dad aada u qiimo badan waxgaradna ah qaybaha waxbarashadana khibrad aas-aasiya oo qoto dheer u leh gaar ahaanna waxaan uga mahad celinaynaa dadkii meesha ka hadlayay iyo sida ay u qodobeynayeen ilmahaasi waxay u baahan yihiin maadaama ay yihiin mid ka mid a jiilka soo kobcaya ee la rabo beri in ay dalka wax ku soo kordhiyaan mid aqooneed mid dhaqaalo iyo mid fikradba ayna u baahan tahay in haatan xilliga la joogo la maalgashto maadaama ilmaha baahyaha gaarka aqaba ay wajahayaan dhibaato dhinaca faquuqa ah iyo siin la-aanta adeeg waxbarashada oo ogaga imaanaysa bulshada ay ku dhex nool yihiin waalidka ay la nool yihiin ilmaha kale iskoolka lala dhigta haddii iskoolka la keeno iyo sidoo kale in dhinac la iska dhigay oo il gooni ah loo yeelan waayo ilmaha baahyaha gaarka aqaba